shacabka soomaaliyeed waxaan leennahay meel walbay joogaan inta dhallinyaradeennu ay dalka dibaddooda ku xihan tahay sidaan waagii hore idiin sheegay ma nasan doonno haddii ilaa yidhaahdo inta qof soomaaliyeed meel ku xidhan yahay waan soo dayn doonnaa kuwa halkan yimid iyagana waxaan leennahaa dalkiinna ku soo dhowaada iyo waxaanna u sheegaynaa waalidkood la caweeya carruurtiinna waxaa kaloon leeyahay haddii aan gacmaha isqabsanno maalin walba guul sidaana iyo mid ka fiican ayaa noo soo hoyanaysa